haatan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka aad wada sugayseen xiisaha lahaa ee caweyska washington iyo sahre ciidla nuur
wanaagsan dhegaystayaal barnaamijkeena caweyska washington waxaad ku maqli doontaan qodobo ay ka mid yihiin hosey muhika waa madaxweynaha ugu faqiirsan dunida oo dhan waxaa kaloo aad maqli doontaan qaybtii labaad ee waraysigii fanaanka cabdi baadil ibraahim iyo sheekadii taxanaha ahayd ee adeegto oo caawa maraysa meel aad iyo aad u xasaasiya dhegaystayaal dalka urugway wuxuu ku yaalaa latiin amerika amaba koonfurta qaaradda amerika waa waddan sabool lagu tiriyo laakiin sanadba sanadka ka dambeeya uu dhaqaalihiisu kordho dalkaasi wuxuu leeyahay beero iyo xoolo isugu jira lo iyo adhi oo uu caan ku yahay dhoofinta waxyaabaha xoolahaasi laga helo sida caanaha jiiska iyo batarka waxaa kale oo uu dalkaasi dhoofiyaa suufka laga helo dhogorta xoolaha oo loo iibgeeyo maraykanka u k iyo meelo kale oo dunida ka mida sidaasi oo ay tahay madaxweynaha dalkaasi ayaa lagu tilmaamaa madaxweynaha dunida ugu faqiirsan lacagta uu bishii mushahar u qaataana waxaa ka badan ta ay helaan qaar badan oo haatan barnaamijka dhegaysanaya labiska iyo kabaha uu xidhan yahayna warkooda dhaaf bal wuxuu sidaasi ku door biday waxaa sheekadaasi oo dhammaystiran inoo hayo maxamuud ibraahim cali oo haatan stuudiyaha ila jooga maxamuud sahray madaxweynaha waddanka uruguay oo magaciisu la yidhahdo hosey muhika waa madaxweynaha ugu faqiirsan adduunka dunida oo dhan dunida oo dhan marka aad maqasho madaxweyne waxaa niyaddaada ku sawirmaayo gawaari fara badan askar fara badan lacag fara badan labis fara badan siyaasad fara badan iyo nin dadka iska weynaysiy ama iska ilaaliyo oo laga baqo ninkan intaba wuu ka soo horjeedaa hosey muhiko waa toddobaatan iyo toddoba jir noloshiisana lixdameydii iyo toddobaatameydii waxa uu ahaa dagaalyahan ka soo horjeeda dowladda yuruguay markaas ka jirtay oo wuxuu ahaa nin hubaysano oo mucaaradka ku jiray afar iyo toban sanana xabsiga ayuu galay oo wuxuu dhahay noloshayda xabsiga ayaan dib uga fikiray marka ninkan labada kun iyo sagaalkii ayaa la doortay oo loo doortay inuu noqdo madaxweynaha dalka uruguay wuxuu go'aansaday in beertiisa uu ka soo dhex bixin oo uu ku noolaado guriga xaaskiisa ay leedahay oo beertiisa ku dhex yaalo ninkaas isaga ah ma lahan bodygaard ama dad ilaaliyo ama sida lagu yaqaano madaxweynayaasha gawaari fara badan ama staff fara badan ama ilaalo fara badan ma daba ordayaan laba nin oo booliis ah oo beerta afkeeda geeska kala taagan ubaa jooga marka haddii qof ka mid a dadweynuhu uu beertiisa booqdo si sahlan buu kula kulmi karaa madaxweynaha si sahlan ayuu kula kulmi karaa oo ninka markaa aragta labiskiisa dhar iska caadi ayuu xiran yahay kaba dacasu ayuu shir jaraa'id ku qabanayaa macnaha wuxuu leeyahay qofka ugu faqiirsan uruguay waxaan jeclahay inuu aniga iska kay dhex arko oo aanan noqon qof dadka ay arki la yihiin ama dadka ka sarreeyo taasna waxaa ka sii daran mishaarkiisa oo uu qaato ha lii soo reebo toddoba boqol iyo toddobaatan iyo shan doolar bishiiba waa inta ku filan uuna garo inta ku filan iyo lacagtaasoo ah lacagta ay qaataan dadka saboolka ama dadka dhaqaalahoodu dhexdhexda yahay mishaarka caadiga ay u qaataan aan madaxweynayaasha ahayn ama aan wasiirada ahayn marka wuxuu dhahay dadkaas ha liila simo inta kale soo raacda mishaarkayga sadaqaha loo bixiyo hala siiyo dadka masaakiinta ah waa tahay wasiiradiisa ka waran wasiiradiisa ka sokow madaxweyne ku-xigeenkiisa ayaa saddex jibaar ka taajirsan madaxweynaha iskaba dhaaf wasiirada madaxweyne ku-xigeenkiisa ka taajirsan wasiiradiisa ka taajirsan gaariga u watana waa gaariga kun sagaal boqol iyo toddobaatan iyo sideedii la sameeyey oo gaariga soomaalida u yaqaanaan fatuur kuusey ayuu iska wataa
maxamuudow inta badan dumarku way adduunyo jecel yihiin baa la yidhaahdaa dhaldhalaalka iyo dahabka iyo xariirta iyo guryo qurux badan iyo baabuur qurux badanna dumarka badankoodu way wada jecel yihiin haweenaydiisu sidee uga ogolaataa markaa inay noloshaasi hooseysa kula noolaato ma heshiis bay ku yihiin mise iyadana talo wuu cadaadinaya wuxuu leeyahay naadiracaaga shiidkaa soo xidho war xosey muhiko xaaskiisa way ku qanacsan tahay laakiin wuxuu dhahay marar fara badan su-aale i weydiisaa waxay dhahdaa war idaacadihii iyo adduunkii waxaa lagu yaqaanaa inaad tahay madaxweynaha ugu faqiirsan markaas wuxuu dhahay aniga faqiir miihi aniga halahan aa haystaa igu filan waa tahay markaa madaxweynaha uruguay haatan sanadkan dhammaadkiisa waxaa ku eg muddada xilkiisa da'diisuna toddoba iyo toddobaatan ayay maraysaa maxamuud oo sida adiguba sheegtay maxaa u qorsho ah waxa u qorsho ah hosey muhika shaqadii ayuu ka fadhiisanayaa waayo sharciga ama dastuurka u yaala waddanka uruguay uma ogolaanayo inuu ku soo noqdo dowladnimada walow dadkiisa ay jecel yihiin nin saas u yaboo hayo lacagtiisa ama noloshiisa ay saas u wacan tahay marka waxaa taasi kasii daran sahray waxaa lagu leeyahay markuu howlgab noqdo oo shaqada u ka fariisto hosey muhika oo madaxweyne ka ahaa uruguay wuxuu u qalmayaa in la siiyo lacagta lagu kaalmeeyo dadka masaakiinta ah markay shaqagab noqdaan lacagi meel uma taallo waxa uu leeyahay oo maal ah fara badanna ma lahan wuxuuna ahaa madaxweyne xasuusnow laakiin waxaa lagu leeyahay siyaasiyiinta kale adduunyada hogaamiya madaxweynayaasha kale iyo asaga maba isla jaan qaadaan waayo waxayban isku fahansaneen mabaadi'da ah sidee saboolnimada loola dagaalami karaa asaga wuxuu leeyahay waxaa loola dagaalami karaa saboolnimada iyo nolosha xun inaad adiga madaxweyne ahaan iska bilaawdid oo aad noolaatid nolosha dadka caadiga
ah hose muheka iyo sanadkan dhammaadkiisa bal waynu u jooga haddii nafta ilaahay inoo daa'iyo bal xafladiisa uu xilkaasi kaga wareegayo haatana waa sheekadii adeegto iyo maryan oo intiinii toddobaadkii hore dhagaysatay aad maqlayseen in la kufsaday oo ninkii weynaa ee guriga ay ka shaqaysa lahaa uu galka seefta ugala baxay bal aan idiin kala baxo xasan kaafi qoyste oo halkii inooga sii ambaqaada
maryan waxay wiiqwiiqlaysaba wax habartii dhufaysku ay ku jirto dhagaha baryaheeda ka cufataba wax dembiilihii dagaal ku jiraba mar dambay saacada ka soo wareegeen markii dagaalku bilowday baa qolkii halaagu ka dhex socday waxaa fu' ka soo yidhi maryan oon suxud lagu ogayn guntiinaday horay u sidatayna garaarka luqunta ugu xidhan maahee intii kale daba xaabayso habartii oon wax ka daahani jirin sidii qof warmoog ahna iska dhigaysa madaxa la soo kacday maryan bay eegtay oy tidhi haye maryan maxaa dhacay maryan ma xanuun baa ku haya kaniini madax ma u baahan tahay maryan may hadline intay ilnac ku eegtay habartii bayan waxba iska bedelin habartii baa sara kacday oo iyadoo isyeelyeelaysa iskana dhigaysa qof maryan u daraynaysa bay isha la raacday meeshii maryan soo martay iyo dharkay qabtay waxay aragtay meelo badanoo dhiig ku tifqay iyo gaballo dhiigahoo marada maryan qabtaa ku yaalyaal markaasay habartii sii hubisay dembiga iyo fadeexadda dhacdayee reerku mas-uulka ka ahaa habartii baa iyana ku sigatay inay oydo wax dambay tidhaahdo iyo si ay waxyeeshay garan weysay maryan sideedii bay ahaatay waxay salka ku haysay salligay awal ku seexan jirtay dacalkiisa derbigana dhabarkay ku haysay labada gacmoodna labada lowbay isu barkanaayeen intii qof niyad jabo naxo oo nololka quustay maryan ku sifaysnayd habartii baa hurdi weysay joogina weysay maryan ma moogayn aad bayna u ogsoonayd in habartu ninka ku eegaysay maxaa yeelay way tiqiin inay aad u hurdo yarayd una hurdo fududayd qayladii maryan qaylinaysay iska daayo waxay ku kacdaa qof hurdoo isrogay sharqantuu yeesho maryan iyadoo sideedii ah baa waagii dusheeda ka baryey waxba quraac may sameyne sideediibay u fadhisay waa qof dhaawacahoo dhaqdhaqaaqaba dhibsanaysa habartii oo iyana ka sidii in yaray hadba indhaha isgelinaysay maahee inta badan fakaraysay baa mar alla markii waagu baryey lana kaagi cimaagay waxay u tagtay wiilkeedii qolkiisiibay inta gashay oo soo rixday tidhi war inkaan qabe maxaad noo bi'isay alla ileh waan malaynayay inaadan maskax lahayn hadda degdeg waa inaad dembigaad xalay gashay wax uga qabataa oo miskiintan aad biisee ku ciyaartay dhan un uga baxdaa inta goorigoor tahay guursanba lahaydaa eryi lahaydaa iyo si kale u sasabi lahaydaaba ka kac meeshoo si un yeel habartii oo yaaban baa tidhi isagii baa qoslay oo yidhi hooyo horta waan ka xumahay teeda kale kollay wixii dhace oo waad u jeedaa anigu horta inaan qofta guursado waxba kama qabeen jirtoo dhibaatooyin aanan marnaba gudbi karaynin baa meesha yaal waad ogsoontahay nagaan shar yarayn baan qabaa teeda kale nin maanta laba naag isku qaadi karaya maahiyo adba waad la socotaa hooyo go-aankaygu waa inaan yarta baasabaaseeyaa ilkaha ka jajaban baan u samaynayaa dhar baan u gadayaa lacag baan faraqa uga buuxinayaa waan u sheekaynayaa dabadeedna waxbaan u qorshaynayaa isagii baa yidhi aday ku jirtaa nacasow sidaad yeeli lahayd habartii oo siday ugu timidba xanaaq ciil iyo naxdin daacaysay baa hadalla'aan meeshii u dhaaftay
waa tahay xasanow maryan ayay tala u taallaa bal waxa ay yeesho waa inooyo toddobaadka dambe haatanna waxaynu soo gaadhnay qaybtii labaad uguna dambaysay waraysigii aan dhowaanta la yeeshay fanaanka caanka cabdi baadil ibraahim qaybta caawa waxaynu ku bilaabaynaa bal sidii uu cabdi baadil fanka ku soo bilaabay iyo ilaa iyo haatan heerkan sidii uu ku soo gaadhay waxaa adigu siddeetankii aniga iyo zahradowo iyo binti cumar gacal iyo muxuu ahaa shimaali iyo bastow iyo waa la badnaa rag badan cadar axmed kaahina ka mid ahayd siddeetankii baa kusoo biirteen siddeetankii baan kusoo biiray dhowr baanu ahayn adigu ilaa iyo waxaan umalaynaya saan umalaynaya markaan qiyaaso adiga ilaa kuntameeyo laakiin shan unbaa shan ilaa lix ayaa caan ka noqotay saar gelaan kusoo caan baxnay marka hisaar geli intii kaalintii koowaad gashay ayaa waa beri ahaan loo qoray cadar iyo aniga iyo muxuu ahaa shimaali iyo bastow iyo binti cumar gacal iyo zahradowe iyo xabiibu taxow iyo marka anigu heestii ugu horeysay amran bay ahayd adligaynu joognayo afartiisa geyso waxaan ahaa ciyaal gobol baan ahay oo beledweyne anigu reer beledweyne baan ahay beledweynaan ku noolaa marka waxaan arkay hirgelinta heesaha dad badan oo mataqaanaa ka qayb galayaan arkay idaacadda bandhiga reediyoga laga sheegi jiray baan galay heestan aan la soo baxay marka bas baaban soo raacay bas dagaal baan usoo baxay dagaal inaan tartan ka soo qayb galo ayaad bas uga soo raacday beledweyne
beledweynan ka imid marka gruubadayda iyo asxaabteedana waxay dhaheen haye idaacaddan kaa sugaynaa hadda waa kaa dhegaysanayna waagaas marka waxaa loo life baa loo sheegi jiray sax habeenkii adigu ga'a waxaa subaxaan soo baxay habeenkii baan imid xamar imtixaan yara markaa waagii laga qayb geli intaadan gelin tartanka ayaad imtixaan yar galaysaa oo ku saabsan heesino qaraamiyaa ku dhufanaysaa inuu codkaaga fiican yahay in kale hadduuna fiicnaan tartanka kama qayb galaysa waa tahay marka waxaana loo tumay oo qaraami ahaan aniga iyo zahradawi iyo gurubyo axmed shaar uu ka mid yahay iyo kabanka xasan gareed niilyana noo tumayey meeshana daliisaa fadhiday daanduray laftigiisa wuu joogay waa ibraahim xasan daanduray a wuu joogay xitaa inaan kow galay isagaa sheegay kaalinta koowaad inaan galay isagaa sheegay yaa salaam marka marka daliis iyo meesha fadhiyeen guddi ahaan marka waxaana loo tumay colayska isa danciirciiro cagubu qaadan waa eeciddaa dhulkee calooshanica bimaad qabine marka kolaa la siyaadaya calooshani marka intaa marayo basbas jooja la yidhi baxaa la yidhi marka kadib baa waxaa la yidhi beri mow muusigaa lagu broveynaya muusigaa la ii broveeyey heestii aan liigaynu jooginayo yaa haddana aan mataqaanaa aan muusigistii xafisiyey bes weyda ku xigana tartankan galay aan ligaynu jooginayo afartiisa geesood waxaan kugu asteeyaa maanare eryada waxay diibay maxamed maxamuud filfil baa la yidhahdaa hadda waa nool yahay switzerland anoo xabad ka dhigeen caafiisiyo meesha ku arko igu soo yaaceen oo hareeraha iga mareenoo markaasay dhaheen aabbo waa nool yahay balweyn jooga ayaab ii sheegay hadda waxaa laga joogaaba laba wiig ka hor aa la ii sheegay waa tahay inuu nool yahay marka isaga heestan kuu dhiibay sidaabaad marka aadna tartankii kaga qayb gashay ee heesaha hirgalay kaga qayb galay marka dambana markaan balweyne ku noqday dhallinyarada iyo bulshada u tagay ayagoo isugaya marka saddex kun aqaasiisi jirin soomaaliya kaalinta koowaad diki gala lacagaa la siin jiray saddex kun ayaa la siiyey marka dhallinyaradii baan anna sharaab iyo waxaa u qaaday oo habeenkii meeshii baan kusii faystaynay oo sida ciyaaraha tartanka kubadda cagtoo kale
waatay cabdi baadil bal hadda hees kalaan iyadana jecla inaan ku xasuusiiyo oo aynu dhinacii heesaha ku yara nadsano
haystan taariikhdeedu wallaahi waa taariikh aad u wanaagsan oo haystan horta originaal waxay ahayd hays wadaniyad ah ibraahim badel allah u naxariistay isagaa lahaa walaalka isaga a isaga iyo faamuduura wada qaadi jiray marka waxaan ogaa iyadoo wadani ah marka qaybta koowaad qayb koowaad iyo qayb labaaday kala ahayd qaybta koowaad dagaal buu ku jiro jaran guusha soo helo heeriyada gunnimo rido guurka waan dabrayaa ayay ahayd marka markuu soo laabto oo uu dagaalka ka soo laabto ayuu wuxuu leeyahay marka
guurkeenu waa sharaf
gu weliba caani iyo wiil ya guulahaan ka baryaynaa marka kalgacaylka geeskaaga ka qaba ana geeskeen ka qabana hadda waan imid wey macnaheedu qaybtii labaadaan marka anigu ogaa isagoo qaadqaadaya cajalad marka anna aan markaa kabanka usumay allah naxariista markuu dhintay ayaan anna qaybtii labaad sii qaaday yaa isla qaadeen markaa saynab labdhagax saynab labdhagax baad wada qaadeen haa ani marka codkaan halkan ka diray germany oo aan u diray canada oo aan music saarnayn ayagaa marka musigii saaray oo saynabna xitaa hadda life aan xitaa ma arag weligeen iskama hor iman mana aynan sheekaysan laakiin dee dadkii hadda musigii iyo waa la hormaray mog waa tahay ayagaa isdul saaray oo wixii mataqaanaa isku habeeyey inkastoo ay si fiican u qaaday waa tahay marka adiguna qaybtaadunbaad dirtay qaybtii saynab iyo musigina waa la isdhex geliyey halkiin bay ka noqotay hees labadiina talantaal u wada qaadaysaan
inaan wada joognay inaan isdhaqaanay dadka moodayaan laakiin maaha waa dad lisu geey wax lisu geey wey welina sayna maydaan kulmin
telefoon moogii weli maydaan kulmin waa iyadna waxyaabaha horumarka uu fanku sameeyey waatay cabdi baadil waxaad joogtaa yurub heeso badan baad welibana ku samaysay qurbaha bal haddaynu kusoo gabagabayno fanaanada la kaxaajuwacays heesaad wada qaadeen oo dhallinyartuna aad u jeceshahay baa jirta bal hadda heestaasi aan iyadana ku maqashiiyo
ma ogtahay lakiye dhabi baxay lamudyaay dhudhunkiyo lixadkiyo xubnahaaga kala dhigan ma og tahay lakye dhabi baxay lamudaay dhudhunkiyo lixaadkiyo xubnahaaga kala dhigan timahaaga dheere dhabarkaaga joogan markaan saaw dhowraba dhammaan wada jirircooda timahaaga dheere dhabarkaaga joogan markaan saaw dhowraba dhammaan wada jirircooda kaalay kaalay dhaxyaray hoonno kaalay kaalay kaalay dhukashada macaan kaalay kaalay kaalay aan wada dhisne kaalay kaalay shaadsi kaalay kaalay kaalay dhaxyaray hoonno kaalay kaalay kaalay dhukashada macaan kaalay kaalay kaalay aan wada dhisne kaalay kaalay beybi kaalay
heestaas Yaa een, salaam, siday yaa tahaad salaam.
ood ku xaragooteen wax kale iyo kale oo odhan kari maayee
ayaday gabadhaa ku dartay maaragtay anigu dalmana ka yimid iyadoo holan joogtaa waxay tihi adigu shaadsi dheh adna sheeri baan dhahayaa shaadsi waa yacni xabiibi oo kale oo oo afkeeya jermany Mm, haye marka een, iyaduna waxay tidhi een, amoore iyaduna waxay tihi sheeri waa tahay cabdi baadil ee wakhtigaaga aad baan kaagaga mahad celinaya heestaasi ayaannu barnaamijka kusoo gabagabayn doonaa aad iyo aad walaashay macaan aad baa adna kugu mahad celinayaa ma og tahay cabdiyo dhalintiyo gayaankayimu dhugto anigu yeed waan ku dhowraa guud ahaanna barnaamijkii cawaysku waa naga intaa tan iyo kulanti dambena waxaan idin leeyahay caways wanaagsan ma og tahay cabdiyo dhalintiyo gayaankayimu dhugto anigu yeed waan ku dhowraa ruuxaan ku dhaafsado ama kula dhigo quruxdaada dhabta hooya may saarien dayahayga kuma ara
waa tahay barnaamijkaasi waxayna la socotiinaysay sahre ciid nuur laantaaf soomaaliga idaacadda v o e da ayaanad kala socoteen